bismillaah aad baad umahadsan tahay maxamed ciise duqaymihii ugu ballaarnaa ee abid ay geystaan yahuudda maalmo kooban oo isku xigxiga ayaa ku dhacaya oo lagu garaacaya gudaha dalka suuriya yuhuuddu waxa ay bamgareeyeen oo ay baabi'inayaan warshadaha hubka sameeya warshadaha farsameeya hubka kiimikada kaydka iyo bakhaarada hubka suuriya goobaha ay yaaleen maraakiibta iyo diyaaradaha boqolaal diyaaradood oo ay duulayaal kaxaynayaan kuwo kalena ay yihiin kuwa iswada ee daroniska ee lahago ayaa ka qayb qaadanaya duqeymahan iyadoo taangiyada yahuudduna ay isku fidiyeen aagga la haysto ee buuraha golan oo horey ay u qabsadeen tuulooyin iyo magaalooyin hor leh ayayna iminka gacanta ku dhigeen waxaana la sheegayaa in qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir ay u jiraan magaalada dimashik ee caasimadda dalka suuriya yuhuuddu markii uu isbeddel ka dhacay dalka suuriya oo nidaamkii mujrimka bashaar al asad uu hogaaminayay meesha uu ka baxay ummadduna ay aad u farxeen waxa ay tilmaameen in uu baaba'ay heshiiskii tii ay la galeen maamulka suuriya waxaana ay tilmaamayaan sababahay u duqaynayaan suuriya inay tahay inay ka bakdin qabaan hubkii maamulka bashaar al asad uu haystay in uu u gacan galo kooxaha kacdoon wadayaasha ee dalka suuriya raadyaha ciidanka israa'iil oo soo xiganaya ilaa dhanka ammaanka ah oo yahuudda ka tirsan waxa uu baahiyey in ciidanka yahuudda ay burburiyeen diyaarado maraakiib dagaal iyo xarumo istaraatiiji ah oo ku yaalay gudaha dalka suuriya si yahuuddu ay kaga hortagaan in kooxaha kacdoon wadayaasha ee suuriya gacanta ku dhigaan agabka ciidan ee uu ka cararay bashaar al asad wakaaladaha wararka si gaar ah riters oo iyana soo xigatay ilaa dhanka amniga ah oo gobolka ah waxa ay qortay in yahuudda dhowr kilomitir gudaha suuriya ay soo galeen dhanka barina ay isku soo fidinayaan iyagoo ku sii siqaya caasimadda dimashaq maanta oo talaado ah qaraxyo waaweyn ayaa weli laga maqlayaa magaalada caasimadda ah ee dimashaq iyo nawaaxigeeda t v aljaziira waxa uu soo xiganayaa qaar ka mid a dadka suuriya kuwaasi oo sheegaya in mar kale caasimadda dimashaq ay ka soo cusboonaadeen duqaymaha yahuudda waxaana hawada caasimadda dimashaq hareeyey diyaaradaha sirdoonka ee yahuudda iyo kuwa ciidanka oo dul heehaabaya hawada caasimadda iyagoo bakdin gelinaya dadkii faraxsanaa ee soo dhoweeyey in bashaar asad laga dulqaado xogaha iyo wararka ugu dambeeya waxa ay sheegayaan in yahuudda in ka badan laba boqol iyo konton bartilmaameed oo gudaha suuriya ah ay duqeeyeen tan iyo markii la riday nidaamka bashaar al asad shalay oo keliyaoo isniin ahayd waxaa dhacay in ka badan boqol weerar oo yahuuddu ay qaadeen waxaana qaarkood lagu burburiyey dhowr goobood oo militari oo ku yaalay koonfurta suuriya oo ay ku jirto xarunta guud ee guutada boqolsoddon iyo labaad wixii warar dheeraad ee arrimahan kusoo kordha wararkeena dambe ayaan kusoo sheegi doonaa insha allah